dadkan oo ah xoola dhaqato ku sugan dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen in ay wajahayaan xaalado adag oo ku haysata mandiqadaas waxa ay sheegeen in tan iyo gumaystihii ingiriiska ay wajahayaan gumaysi iyo sidii uu khayraadka uga boobi lahaa gobolka sidoo kale waxa ay tilmaameen in hadda ay wajahayaan caqabado kala duwan aysanna jirin cid wax uga qabatay haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadka xoola dhaqatada ah oo la hadlay saxaafadda waxayna ka waramayaan waxyaabaha ay tabanayaan mustacmarka waddanka markuu imaaday boqol iyo labaatan sano horteed wuxuu ku mashquulay meelaha uu faa'iido ka heli lahaa marka dhulka roobka badan leh oo maaragtay khayraadkiisuu badan yahay khayraadka haddii midda la soo saaray mehe laakiin middii markaa u muuqatay oo carada iyo wax kastoo dhanba ee qaxwo iyo shah ay ka soo saaran karaan ay ku mashquuleen berigii hore oo naga reebtayba in horumar la keeno waddanka anaga xoolaha iyo xoolo dhaqatada waxaad mooddaa in aan mataqaanaa la siinin muhiimad iyo ahmiyad weyn dhulka soomaaliyeed ee n f d kuna hoos jira gumaysiga dowladda kenya ayaa bulshada soomaaliyeed la daalaadhacaya gumaysi iyo dhaqaala darritii ugu xumeed abid bulshada ugu badan ee wajahaya dhibaatooyinka dowladda kenya waxaa kaalinta koowaad kaga jira xoola dhaqatada kuwaas oo xukuumadda nairobi geeddheer iyo mid gaawanba u fuulaysa sidii ay u xaalufin lahayd xoolaha soomaalida ee dega dhulka uu gacanteeda ku jiro